In ka badan sodon iyo shan ka mid ah saraakiisha ciidanka booliiska gobolka Mudug ayaa tababar loogu soo xiray magaalada Galkacyo. Tababarkan oo ku saabsanaa awood dhiska, cadaaladda iyo baarista dambiyada, iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha. Tababarkan oo socday muddo saddex maalin ah ayaa waxaa saraakiisha lagu barayay sidii ay uga taxadiri lahaayeen baarista dambiyada iyo awood dhiska, cadaaladda, iyo in la ilaaliyo xuquuqda aadanaha xilliga lagu guda jiro baarista. Taliyaha qaybta booliiska gobolka Mudug Gaashaanle Sare Maxamuud Cabdi Xakiin Yuusuf iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada Galkacyo Shaafici Cabdulaahi Xaashi ayaa si wadajir ah uga warbixiyay muhiimadda uu u lahaa saraakiisha tababarkan.
xalfadan waxay ku saabsanayd sida uu sheegay tababar socday saddex maalmood oo ahaa aqoon kororsi ay bixinayaan maxkamadaha maxkamadda ciidanka iyo maxkamadda racfaanka aqoontu mar kasta ma dhammaato waxaa raba mar kasta qofku inuu kororsado wuxuu yaqaanay wuxuuse aqoon wuxuu yaqaanayna inuu abdeedgareeyo wuxuu aqoonna inuu kororsaa la rabaa saraakiishii gashay intii uu socday tababarkan waxay rajaynaya inay wax badan ka faa'iideen wax badanna ay kororsadeen wixii horey ay u yaqaaneenna ay xasuusteen waxaan rajaynayaa inaad si fiican ugu shaqaysaan dadka waxaan ku faraxsannahay ka degmo ahaan ee gaalkacyo tababarka muhiimka oo ay qaateen eh, saraakiisha soddon iyo shanta gaaraysa oo ay uga faa'iidaysteen runtii waxyaalo badan oo ka dhimana inay ku kororsadaan waxaanu leenahay awalba waxay ahaayeen dad a- runtii aqoon leh oo lasoo xulay shaqo badan bulshada u hayay waxaan kaloo uga mahad celinaynaa dadkii iyo mas-uuliyiintii ka soo shaqaysay oo juhdiga gaarka ku bixisay ee gudoomiyaha maxkamadda ciidamada iyo gudoomiyaha racfaanka
waxaan u mahad celinayaa guddoonka eh, guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida oo runtiina baray wax annagu inaynu qabsanno istababarno isu nimaanno nebigu markuu ka hadlaya ummadda wuxuu yidhi ijtimaacu ummatii khayr buu yidhi nebigu mar kasta ummaddu isu timaado oo la iswaraysto haddaan wax kale xataa la isugu imaano ummadda istimaatinkeedu waa khayr buu yidhi nebigu Eh, siminaarkan waxaa weeye runtii waa isku tashi runtii inta ta- tababarka qaaatee maa intayada kalena wuxuu yahay tababaro inaan hay-addu waxaysan noo qaban annagoo qabsan karno isku tashan karno duruufkaas aan ku ju- aan ku jirno waxaas xasuusin karno waxaas bari karno shahaado isiin karno taliyaha saldhigga dhexe ee magaalada Galkacyo Ayax Maxamuud Aadan ayaa u mahad celiyay gudoomiyaha degmada Galkacyo iyo gudoomiyaha maxkamadda.
muddo saddex maalmood ayay halkan tababar nooga socday tababarkaasoo ahaa midaan u baahnayn waxaan u mahad celinayaa guddoomiyaha maxkamadda oo tababarkaas noo keenay haddeer mar labaad waa u mahad celinaya sababtoo annagu iskuma anaadayn inta aan ka aqoon roonna inaan wax u faa'iidayna laakiin waana guuday waxbuu na tusay hadda ka dambeeyana waxaanu ballan qaadaynaa inaan annagu hoolol furanno oo aan wax isku barro